maalinta caalamiga cagaarshowga adduunka siddeed iyo labaatanka bisha aynu ku jirno ee julay ayaa sanad walba la xusaa oo fursad lagu dardargelinaya dadaalada heerka qaran iyo heerka caalami ee ku saabsan maalinka cagaarshowga xanuunka loo yaqaano cagaarshowga waa mid ka mid a cudurrada ku dhaca unugyada beerka oo barara caabuqa unugyada beerkan waxay sababi karaan arrimo kala duwan sida fayraska khamriga daroogada kiimikooyinka cilladaha hidisocodka iyo weliba habka jirka difaaca oo badan cagaarshowga waxaa laga yaabaa inuu noqdo mid degdeg ah ama mid daba dheeraado iyadoo ay ku xidhan tahay calaamadihiisa kala duwan ee cudurku yeelanayo waxaa jira noocyo kala duwan oo cudurka loo yaqaano cagaarshowga ka mid a fayraska cudurka cagaarshowga waxaa loo kala bixiyaa ilaa dhowr nooc oo kala duwan cagaarshowga waxaa loo kala bixiyaa mid noqonaya e midna waa b midna waa c nooca ugu badan ee cagaarshowga ayaa ah nooca loo yaqaana e iyo b halka cagaarshowga d iyo e ay dhacaan mararka qaar waana mid ka mid ah cudurrada dhif iyo naadirka marka mid ka mid a fayrasyadani uu galo jidhka waxa uu weerarayaa unugyada beerka iyo habka difaaca waxaanu isku dayi doonaa inuu la dagaalamo fayraska unugyada beerka waxaa laga yaabaa inay bararaan oo haddii bararku uu sii socdo dhowr sano waxaa dhaawaca u geysan karaa unugyada beerka oo dhan beerkuna waxa uu door muhiima ka ciyaarayaa dheefshiidka kiimikada cuntada markay unugyada beerku ay burburinayaan wuxuu awoodi waayaa inuu farsameeyo dhowr nafaqo oo jidhka ilaalinaya iyo inuu saaro sunta haddii daweynta saxda ah aan loo qaadan cudurka loo yaqaana cagaarshowga waxay keeni kartaa nabar ku dhaca unugyada beerka tanina waxa ay joojin doontaa shaqada caadiga ee beerka waxaa jira calaamado kala duwan oo cudurkaasi lagu garto cagaarshowga loo yaqaano dhakhtarku waxa uu sameynayaa qorshe daweyn oo gaar ah markaaad u tagto oo ku salaysan calaamadahaaga iyo nooca fayraska ku haya fayrsyadana waxa ay iyadu noqonayaan kuwa faafa cagaarshowga eega waa kan ugu fudud ee lagu kala gudbi karo qofka qofka kaleeta u gudbin karo iyadoo loo marayo siyaabo kala duwan sida biyaha wasakhaysan cuntada iyo sidoo kaleeto taabashada maqaarka maqaarka qofka qaba halka cagaarshowga biida iyo siida intuba uu ku sii fidayo dareeraha jirka waxyaabaha dhiigga iyo sidoo kaleeto cirbadaha iyo waxyaabo kala duwan ayaa lagu kala qaadaa fayraska cagaarshowgu waxa uu dhici karaa ama uu ku dhici karaa dadka daa kasta leh hooyada qabta waxay u gudbin kartaa fayraska ilmaha xilliga dhalmada ugu horreyn doctor yuusuf maxamed cumar oo ah dhakhtarka guud ee cudurrada cisbitalka bayaan ayaa waxa uu faahfaahin naga siinayaa cudurka loo yaqaana cagaarshowga waa mahadsan tahay xanuunkan cagaarshowga waa xanuun dhibaato badan ummadda ku haya waxa sababayna ay tahay virus ka mid ah fayrasyada ee ah noolo aan la arkin kaasoo jidhka soo gala ama habab kala duwan ha ku soo galo ugu dambaynna tago unugyada beerka taasaa marka waxaa loo yaqaanaa cudurka cagaarshowga cudurkaasi marka viruska soo galay jirka wuxuu noqdaa dhowr nooc waxaa loo siiyey ama loo ashdeeyey magacyo sida magaca eega biiga siiga dhiiga iyo iiga intaasoo nooc waxay dhibaato u geystaan beerka unubyadiisa taasoo ugu dambeyn keeni doonta beerka inuu noqdo dhagax oo kale inuu noqdo yaraado ama inuu noqdo beerka inuu isu bedelo kansar inuu isu bedelo markaan xarumaha bukaanadana ugu imaanahaya aan aragnana waxaa aada u badan xanuunka cagaarshowga biiga loo yaqaano taasoo sababteedu tahay ka hortaga inuu aada u hooseeyo iyo hababka uu jirka kusoo geli karana inaan bulshada in badan aysan ka warahaynin taasaa waxay fududaysay in xanuunkan beerka uu si sahlan ku gaaro numbarka bukaanadana ay sii kordhaan sidaa darteed marka waxaan u baahannahay ama maalmahan loo asdeeyey oo maanta loo asdeeyey in bulshada laga baraarujiyo sababaha xanuunkan keeni karo inuu kor u socdo in laisla ogaado lagana hortago hadday ahaan lahayd siduu jirka kusoo geli lahaa in looga hortago haddii ay ahaan lahayd in daweyn looga hortago la qaado dhanka kale agaasimaha waaxda caafimaadka ee qowska wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka jubbaland doctor cabdixakiin xuseen axmed ayaa waxa uu inooga warbixinayaa waxay uga dhigan tahay maalinkan ka wasaarad ahaan iyo wacyigelinta ay bulshada u sameeyaan maalinta adduunka ee hebtatis day waa waa maalin la xuso si guud adduunka oo dhan w h o na ay ku astaysay maalinta hebitatiska adduunka cagaarshowga adduunka cagaarshowgana waxyaabaha adduunka ugu dhibka badan ee faafa dhibaatada ugu badan adduunka ku haya ayuu ka mid yahay sidaa darteed waxaa loo asteeyey maalin caalami ah oo si guud loo xuso si guud baaritaano loo sameeyo si guud dadka looga wacyigeliyo si aysan dadku aysan u sahalsanin cudurkan halista ah ee sidoo kalena dilaaga ah kuna dhaca beerka wasaaraddu waxay dhinacaas uga diyaarsan kow wacyigelintaas labo in dadka loo sameeyo maalintan maalinta btasdheyga in loo sameeyo baaritaano free ah ay ku ogaanayaan bal caafimaadkooda xanuun hadduu jiro iyo haddiisan jirinba